Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyn oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga ugu dambeyntii dadka reer kismaayood waxaan ugu baaqayaa kow in amniga laga shaqeeyo labo waxayna deeqda dowladnimada waxayna ku filan waa dowladnimo qabiil waynu aragnay inamana anfacyo magaaladan koob iyo toban jeer baa la kala qabsaday reer hebel baanahay qori baan sitaa barara qalalac waxaan aan garanay wax maxamed siyaad barre ka tegay oo dhaxalaan qof ka tegay ma jiro hadda waxaa lagu sameeyeyna waa dowladnimada jubbaland waa maxaa marka meeqa sanaa udhexaysay maxamed siyaad barre allah naxariistee iyo iyo dowladnimada jubbaland waa wakti dheer dhowrkaas intaasoo sanada oo la joogay dad baa xukumaya ama urur ha sheegto ha lagama qabo minis waxaa cad- kuu caddaynaysa waxaan dowladnimo loo dhan yahay oo la wada dhistay ahayn dadka ma deeqa iyadaa ina deeqda waxaan rabaa in qabiilada ka tagno walaal baynu nahay soomaali baynu nahay waa wada dhalanay reer kismaayood baynu nahay intaasaa wax kasta inoo ka fiican haddaynu soo arrin qabyaaladii dhinaca kala duwalnimada inaynu aadno magaaladan waxaa la rabaa waa magaalo soomaaliya wada degan tahay waa magaalo lagu wada nool yahay inay ka muuqataan qabyaaladana laga tago oo dadkuna dadka u sinaado annaga xafiiska dowladda hoose ahaan waxaa rabaa inaan intaa ka shaqeyno reer hebel iyo nin hebel iyo waxaasana noo khuseeya waxaana khuseeya dadkaanu siman yahay cadaalad helo walaalo yahay magaaladan dadku isku aamino oo ku heshiiyo intaasaan khusaysa walla ilahay waa ka shaqaynaynaa wixii khaldamana haddii bini aadan baan nahay oo waxbaa khaldi kara laakiin qalbiga iyaga baa raacayaa waxa fiican aan samaynaan rabnaa so taas ballanteenu maaha intaasaan ka shaqayn doonaa haddii aan laydmo waxaan idin rajaynaa guul iyo horumar dhammaan shacabkaygana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin si aad noola shaqayseen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu